إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baayi shil khasaare kala duwan geystay ayaa ka dhacay magaalada gaarisa ee dhulka n f d waxaa xalay magaalada afgooye ka kacay dab xooggan oo khasaare geystay dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa maalintii shalay iska diiday inay caasimadda ka dhaqan gasho canshuurta cusub ee dowladda federaalka u doonayso inay marsiiso dadka rayidka ah burbur xooggan oo ka jira waddooyinka qaar ee magaalada hargeysa ayaa sababay inay kala go-aan xaafado ka tirsan magaaladaas waxaa dooro sharci ah lagu soo xiray deegaan hoostaga magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobolada shabeellada hoose iyo baay rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisan askarta shisheeye gaar ahaan kuwa ciidanka uganda ay ka samaysteen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin mayanfulka magaalada baydhabo shil geesta khasaare kala duwan ayaa ka dhacay magaalada gaarisa ee dhulka n f d faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macal cabdiweli shilkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana burburiyey laba gaari ayaa waxa uu ka dhacay dhulka n f d ee kenya xoogga ku haysato ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaas oo loola cararay isbitaalka magaalada si loola tacaalo xaaladooda caafimaad shilka waxa uu yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo waddada marayey midkoodna uu waddada ka baxay sidaasina uu ku jiray gaarigii kale ee waddada marayey shilalka ceenkan oo kale ah ayaa kusoo laalaabta dhulka n f d dhowaan ayay ahayd markii uu baabuur xamuul ah kasoo baxay waddada kuna dhacay baawur yar oo rakaab ah waxaa xalay magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ka kacay dab xooggan oo khasaare geystay cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya dab xooggan oo geystay khasaare hanteedeed waad u daran ayaa wuxuu xalay ka kacay isgoyska baar ismaaciil ee magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dabkan ayaa saameeyey dhowr dukaan oo halkaasi ku yaala sidii ay soo warinayaan warbaahinada halkaasi ku sugan dabkan ayaa la sheegayaa inuu ka soo bilowday goob baabuurta lagu sameeyo isagoo ku faafay islamarkaana saameeyey laba dukaan iyo sidoo kale farmashi waxaana sidoo kale goobta ku basbeelay sida muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyey laga dhihan karo gawaari ay ka mid yihiin mootabajaaja ilaa iyo iminka lama soo warin khasaare nafeed oo halkaasi ka dhashay waxaana jira burbur hanteedeed oo aad u weyn waxaana ciidamada booliiska dowladda federaalk iyo kooxaha dabdamiska lagu eedeynayaa inay kasoo dibdhaceen daminta dabka iyagoo goobta soo gaaray kadib markii uu dabka cirkiis ku shareeray geystayna khasaare kala duwan waxaa waayihii dambe ku soo badanaya dalka gubashada goobahay dadka gaarka u leeyihiin waxayna arrintani ku soo beegmaysaa maalmo ka hor markii uu gubtay suuqa lagu magacaabo hafbakaaro ee ku yaala xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar kaasoo geystay khasaare kala duwan lamana oga waxaa rasmiga inta badan sababa inay gubtaan goobaha ganacsi waana arrin inta badan ku soo noqnoqotay guud ahaan dalka dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa maalintii shalay iska diiday inay caasimadda ka dhaqan gasho canshuurta cusub ee dowladda federaalk ah u doonayso inay marsiiso dadka rayidka ah sakariya cumar ayaa ka warramaya bulshadan ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxa ay si cada uga hor yimaadeen dhaqangalka mashruuca canshuuraha cusub ee dowladda federaalk ay doonayso inay ku soo rogto bulshada magaalada muqdisho waxaana dowladda federaalka isku dayeysa in arrintan si xeeladaysan ay ugu dhagarto bulshada ku nool magaalada muqdisho islamarkaana ay tilmaantay in lacagahani ay ka rabto ganacsatada oo keliya balse waxaa dhagartani fahmay oo ku baraarugay ganacsatada waxaana ay sheegeen inay ka soo horjeedaan bixinta canshuuraadkan cusub ee dowladda federaalka ay ku soo rogtay ganacsatada iyagoona arrintan ku tilmaamay dhibaato adag oo soo wajahday bulshada ku nool gobolka banaadir waxayna hadalkooda sii raaciyeen taniyo intii uu qabtay hogaanka dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ay bulshada ku dhaqan caasimada wajahayaan dhibaatooyin kala duwan shacabka soomaaliya ayagaa shiid wadanka ka jiro shaqola'aana ka jirto wasaaradda dowladda oo shaqa maanta shacabka soomaalida shaqa u heysa ma jirto inta la doorto xasan sheekh soo u imaa ilaa hadda shaqa ma taal marka in lagu mashquulo sintiyaasha shacabka leh maalin walba sintiyaasha xaafadaha see wax loogu qaadaa degada see wax loogu qaadaa ganacsadadna cabanayso aad iyo aad dhibaato ugu qabnaa waxaa waa saameeyaa sababtoo dhaqaalo ku soo qofkii maanta shan doollar soo helo laga yaabo maanta soo helo oo lacag ka sii goodo isaga meenas ku taa macnaha waa qof uunaysa awoodan laga yaabo dad masaakiina iska jira qof shacaba waxaan ii sheegayaa indhaha istirina waxa loo socdo waa shacab ma ahan qof bini'aadin kale oo loo socdo ma jiro ganacsatadan addoo rabo inuu lacagta bixiyo awalka horeba waa laga qaadi jiray si dadbanaa looga qaadi jiray laakiinse hadda waxaa loo soo dhigto xaytaa lacagta waa shacabka xirnaanshaha bakaaro markaan ka hadalno bakaaro waa suuqa ugu weyn haddee xirnaato waxay noqonaysaa malaayiin qof inay dhimato waayo boqolaal qof aa maanta u shaqo tagto oo ka soo arsaaqato arsaaqad ka raadiso hooyooyin badan iyo aabbayaal badan ayaa dabkooda damaayo haddee dabka dambana dee dowlad ma jiri doonto dowladda federaalka dhibaatada ay ku hayso bulshada ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxa ay noqonaysaa mid marba marka ka dambaysa isa sii taraysa waxaana arrintan canshuuraha cusub ee dowladda federaalka ay ku soo ragtay ganacsatada iyo shacabka magaalada muqdisho ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinkii dhulboobka dhaca iyo dilalka dowladda federaalka ay ku haysay bulshada qaybaheeda kale duwan ee ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho burbur xoogan oo ka jira wadooyinka qaar ee magaalada hargeysa ayaa sababay inay kala go'aan xaafado ka tirsan magaaladaas waxaa ka waramaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya magaalada hargeysa uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa ku waramaya in bulshada ku nool xaafad ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn ee magaalada hargeysa ay ka cabanayaan burbur lixaad leh oo ku saabsan wadooyin waaweyn oo soo gala xaafadda waxayna xuseen inay go-doonsan yihiin xitaa dadka iyo gaadiidka aysan mari karin wadooyinka halbowlaha ah ee ay isaga kalgooshaan bulshada qaybahooda kala duwan sidoo kalena dadka dhintay ay tilmaameen inaysan jirin waddo la marsiiyo caqabado ka taagan isku socodka dadka iyo gaadiidka maamulka somalilan ayay sheegeen in dhowr jeer arrintan ay kala hadleen balse waxaa lagu eedeeyay inuu dhegaha ka furaystay cabashada bulshada qaar ka mid a bulshada ku nool xaafadda ayaa la hadlay warfidyaanka iyagoona ka hadlay waxyaabaha ay ka tabanayaan maamulka somalilan magacaygu waa safiye yuusuf ismaaciil kana tirsan xaafadda waxay nagu haysaa waddadani wallaahi dhibaatooyin xoogu badan waa adigaa arkaya inay wada jajabtay eber noqotay masaajidkiibaa halkan laga dhisayaa baabuurtii soo maraysay dadkii waaweynaaye soo maraya way ku dhiban yihiin marka waxa weeyaan dhowr jeer baanu dowladdan hoose kala hadallay xaafadeed waa xaafadda way cadilan tahay way xidhan tahay xaafaddu waa dan yar ilaa xaafadda hillaac ee naga hoosaysa ilaa xaafaddaa cabaaye labada waddadaas umaafada iyo waddada labada waddo way ka xidhan yihiin meel baabuur noo marto meel noo maraan meel arsbooyad noo maraan meel aaryo noo maro midna xaafadaydu ma haysato xaafaddani way xidhan tahay waana hayiran tahay halka dadkaas taagan ay waa arkaysaan gaadiidna wuu mari waayo dadna wuu noo mari waayo odayoo dhammi wuu ku jajabay mayd maydkii meel alla meel maraanulaana marka xaafaddaanu deganahay kow dhey marka wadda kuma hayno ma ahan markii ugu horraysay oo cabashaceenkaana ka soo yeerta bulshada ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan dadweynaha ayaa marar badan muuse biixi oo maamulkiisa ku dhaliilay inay dadka ka qaadaan canshuur xaddaaf ah aysan haddana waxba u qaban lacagaha laga qaado bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa dooro sharci ah lagu soo xiray deegaan hoostaga magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa ka waramaya dowro sharci ah oo socotay muddo toddobaad ah ayaa loo qabtay odayaasha dhaqanka ee ku nool deegaanka ceelshiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud odayaasha loo qabtay dowrada ayaa tiro ahaan gaarayay lix iyo toban oday dhaqan intii ay socotay ayayna ku qaateen duruusyo kala duwan marka laga soo tago duruusta ay dowladda ku qaateen wuxuu maamulka islaamiga ee dowladda u qabtay uu kala hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay nadaafadda deegaanka iyo ilaalinta hantida caamka odayaasha ayaa gabagabadii dowladda warbaahinta islaamiga ah ugu warramay wixii ay ka faa'iideen iyo duruusta ay ku qaateen bismillaah annagoo odayaasha ceelshiil ah dowrad hal isbuuc socotay dowradaasoo ay ka soo qayb galeen odayaasha naqobada ceelshiil odayaasha ceelshiil dowladaasaa u soo xirantay berga waxyaalaha lagu qaatay waxaa ka mid ahay usuuluddiin iyo macnaha towxiidka iyo nasabu nabiyi nabiga abtiriskiisa iyo walqafla qafladaasoo ah calaamooyinkeeda qaflada calaamooyinkeeda wax ninka la dhihi jiray culays iyo wax dhiba lagalma kulmin dadku inay waxbartaan aaday u fiican tahay walaad waxaan ka codsaynaa inay soo celcelshaan arrimaha noocaasa sanadkiiba mar ama sanadkiiba laba mar bismillaah alxamdulilaah marka hore ilaahay baan mahadinaynaa marka labaad waxaa soo gebangabayna maantay dowro lagu qaatay tuulada ceelshiil oo ka tirsan degmada ceelbuur ilaahay baa ku mahadsan ma ahan marka ugu horeysa dowladan oo kale loo qabto odayaasha ku dhaqan wilaayada islaamiga ee galgaduud warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa